fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington wararkaas iyo warbixinada aad caawa dhegeysateen dadkii ay dhaafaan waxay ka heli karaan website-ka amaba bartaano internetka ku leenahay v o a somaly dot com haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waa barnaamijkii xiisaha badnaa waxaynu haysaa saare elanoor
kariin dhegaystayaal wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay goor kasta oo aynu hawada ku kulanno
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح barnaamijkeena caweyska washington waxaan caawa idinku hayaa qodobo xiisa badan oo aan kala dhicin idinna waxaa filayaa inaad diyaar u tihiin oo aad si weyn u sugaysaan dhegaysiga dacwaddii ina macallin ciise ee inoo taagnayd meherkeedii wuu dhacay iyo meherkeedu muu dhicin wax badan baynu maqalay garta odaya ha loo doono oo xaajada guurti ha loo geeyo balse caawa jaajka amaba xaakimku waa gabadh iyadaa ka garqaadaysa arrintii murugsanayd ugu horrayn balan soo dhoweeya muna oo ku sugan dalka britain sahro waan kaaga mahad celinayaa barnaamijka sida wanaagsan oo aad iga soo casintay waana salaamayaa dhammaan bahda voice of america iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ku xiran maxaada barnaamijkan waxaan joogaa wadanka u k magaalada london magacaygana waxaa lagu aad la igu yaqaanaa munawadani munawadani soo dhawow baanu ku leenahay mar kale maanse ayaad caawa inoo wadaa maansadadaasi bal magaceeda noo sheeg munaay walaashays maansadan waxaa la yidhaahdaa yarta miyaa la meherxada gara oo markaa jawaab waxay u tahay ama ad gar qaadaysaa aad ka garnaqaysaa labadii wiil ee ugu dambeeyey faysal goohe oo yidhi lama mehersan iyo carafaad oo kasii horreeyey oo yidhi gabadhi waa la guursaday ha saxiix waan gartay marka adiga muna ay dhinaceed ka istaagtay arrintaa anigu yaamahanba dee maansadan horta way socotay sahraay waxa weeyaan rag badan baa soo gabiyay oo qaar baa dhahay inantii anaa arkay oo kuwa yidhi guryihii baan ugu tagnay oo kuwa yidhi anigaba i jeceshahay oo kuwo kale waxay way wacaayeen inantii oo kuwa iminka waagaal waa la mehersan kuwale meel la mehersan bay leeyihiin maogta marka maansadii baan dhinacyo badan ka eegayoo iyaroo kooban ayaan meel kasta xoogaa kasoo galay anigu waxaan u arkaa inanta in xoogaa dee laisku tuurtuuraya sidii banoonigii waan gartay bal noo bilow ma munaay markaa imaansadaasi waxay ku saabsan tahay ina macalin ciisadan marle arag siday tahay maalmahana waashee abwaanadu matalayaan mawjadaha hawada sare malyan iyo malaayiin miro laysku dhaafsaday sida miraha doocaan ama mayay harkii da-ay meel dow ku yaalo ubax uumankii baxay ka maqsuuday aadmigu dadku wada majeerteen inta mu-alifiinihii muranaan dhammaan iyo miileyda gabayada meerisyada u tiriyeen iyagoon macnaha guud mirihiiyo murtida gabay miisaanka hadalkiiyo mayalkiiyo ujeedada ninka curiyey maansada mu-alifka khaliifka ah macnihiisa aan garan mabay fahmine way la boodeenuun haa murwo uu nin rabo oo milicsaday dharaar hore maankayga maangelin nin kalaa u muhan oo murxabaysanayee miyaad marin habowdeen waa ko intaas waa miraha gabay midka ugu horeeye hadday tahay marley dumar ina macalin ciisadu ma waxaan la aragba ma jacayl maldahanba ma siyaasad murugtaa mise mala awaal iyo madadaalo weeyaan iyaba waa yaabe iyada laftigeedaaba yaababa haye
mid kaleeta yaabnayo waxaa muran ka joogaa midkan yidhi malxiis baan u ahaa mas-uulkoo meherkii ayaa dhacay waa carafaade haa mar haddaan la maqal oo maqaawiir tolkeed bixin mashaq iyo magaaliya laga maqal miyiga guud ilaan marag ma haynee yarta miyaa la meherxada
miya la masaafaysta inanta sax haye aaway mudanihii dhalay maqaawiiru waxgarad iyo muslim culumo diinlihii miyaysan joogin madashii murwo loo hanweyn yahay mudankii haweenka ah muuqeedu qurux yahay muunadeedu dahab tahay mufti shiiqa uu dhalay mowqifkeedu adag yahay manhajkeedu diin yahay mugdi laguma mehershee magaceeda dumarnimo maxaa looga dhacay meel muran iyo dhammaantiis miileydu waxay tiri murwadaa nin caashiqay sidii ruux madiidina ama macawis iyo shaadh hadba kii muraad lihin ninba maaniyu xidhan dee gabadha halkeeda u daayo ninkaa jeclaaday ba ha soo kala baxaane sax haa haye Een, marka xiga waxay tiri ina macalin ciisaay adig iyo mas-uulkaba midba waana aan faro maansadaa tiriye labadoodiiba midna khalis baa lagula hadlayaa marna ina macalin ciise marna ina macalin ciise haye inkastuu masayro malmaliiqay ereyada maldahaad ka wada dhigay mudankii khaliif baa murti iyo ammaan iyo gabay laga maqsuudiyo kuu tiriye maase hadduu madal daraareed wuxuu maal ku haystiye maqashiisii kuu huray garan maayo meelaad ka mucaaradaysidee macnihiiyo ujeedada gara mowqifkaygoo waa maalmo duniduye miskiin baa malaayiin hadduu maago eebuhu maalin qura ilaahay maal adduunyo siiyaa maalqabeen ismoodaa mirir looga qaadaa wuxuu maal ku haystee mu-alifka khaliifkihii wuxuu maansada u furay waa muxubadaadee maal adduunye haw nicin murti iyo afmaalaha micno erey u yeelaha midigtaada siiyo murwo sharaf la noqo oo muxubiya kalgacaliyo ku macsuum walaalka kelmadaha macaan oo miisaaman ereyada ha dee maalka ilaahay baa haya annaguna mashxarad iyo marxabiya salaan sare naga hooya maamuus isagana midaan dhaho yartuma hurto weeye ka ilaali murankiiyo ereyada maldahan iyo masayrkiiyo mushkiladaha maajirkeeda noloshiiyo dili kara macnaha guud ha dee inanta madaxaa ka waalin oo maaragtay Haa, canaanta wadada faraha sidaas badan la leh.
jooji sax haye
marka halkaasay maasidii ku dhamaatay oo dee anigu halkaasaan kusoo gabagabay dee munaay si wanaagsan oo waayeelnimo aad arrintaa uga hadashay een, arrinkaa aad tiri dee gabadha cidlada loola baxee meherkaa aan la ogeyni ma meher xad baana dee waa in lasoo cadeeyaa haa shaydaanka iska naarood xaalada ilaali
dee inamadii kalena waxaynu leenahay haddaa ayna macalin ciisun saf usoo wada gashaanoo maalin walba mididhaanna waan rabaa musharax baan ahay dee hablihii kalea idinku mudaharaadi doono odhan doono waxay nimankan xoogooda hagranayaan sax sax aada iyo aad inankan baa calmaday tane waa hagaag munaa aada iyo aad baan kaaga mahad celina waktigaaga adaa madan walaashii sahraay aada baadna umahadsan tahay sida wanaagsan ee adigu soo wacaysantay barnaamij waa tahay dhegaystayaal sidaasi aad maqlayseen haddii aad ku qanacdeen sida ay muna u qaaday gartaasi dee hadda kadib sowxaalku noqon maayo xeerbeegtida xaawiley ha lagu soo daro haddiise ay weli jirto dood ka taagan arrintaasi ina macalin ciise oo ay jirto cid jawaab ka soo dhiibanaysa weli waxaan idin leeyahay almiidaan waasac abiilkiina waa inoo furan yahay mar kasta waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa ciwaanka somali at voa news dot com adigoo kusoo qoraya magacaaga iyo weliba telefoonka lagaala soo xidhiidhi karo ciwaano uga soo dhigaya caweyska washington يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب سيبنا صيامنا وبنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح ليل haatana aynu eegno dhinaca iyo arrimaha qoyska wax badan baynu maqalay gabdho iyo wiilal isjeclaa oo arooska kadib mid weliba dhankiisa geesa la soo baxay waxaynu maqalaa gabadh iyo sadohdeed loo kala maaro waayey mararka qaarna waxa aan inagu yarayn reero maanta loo dabaaldegayo guurkooda berrina loo fadhiyo gartii kala tegooda waxaa la yidhi arrimahaasi oo dhan haatan xal baa loo helay markii loo furay dugsi lagu baranayo turxaan bixinta qoyska waxaa barnaamijka caweyska washington marti iigu anada yuusuf cumar oo ah aasaasaha dugsiga qoyskaab oo ku yaala magaalada hargeysa nada hore waxay u qortay buug la yidhaahdo beerta qoyska balse caawa waxay nooga warramaysaa dugsigaasi iyo waxyaabaha lagu barto aad iyo aad baad umahadsan tahay saxre ciidla nuur iyo dhammaan shaqaalaha v o e da walaala dugsiga xusub dhawaan sameynay waxa weeyaan qoyskaab waa dugsi u shaqeynaya arrimaha qoyska rag iyo dumar iyo maxayda lamaano isqaba kuwo kala tegay iyo kuwo aan nolosha udhigelinba waxaan walaala aasaasay laba kun iyo shan iyo toban bishii koobaad soddonkeedii maalin jimcaha afartii galabnimo ayuu si rasmi uga aasaasnay magaalada hargeysa ee somalilan dadka badankoodu naday waxay yidhaahdeen dugsigan waa dugsi lagu barto haasaawaha oo gabdhaha iyo wiilashu ay haasaawaha ku bartaan haasaawaha kasakow dugsiga maxaa macluumaada lagu bartaa naday shahray walaalo aad baad mahadsanta afkaaga caana lagu qabay bagaa su-aasha ay weydiisay waa su-aalan badan ka dhex taagnayd iminka bulshada markay maqleen dugsigan qoyskaab iyo ardayda ka qalin jebinaysay qoyskaab ma aha meel lagu barto haasaawaha ragga iyo dumarka qoyskaab waa fikir ka ballaadhan waana dugsi macluumaadkiisa intaa ka ballaadhan yahay waa dugsi u taagan taageerada iyo tilmaamida qoysaskeena waa dugsi u taagan inuu hago dhammaan bulshada rabta inay nolol qoyseed sameeyaan waa dugsi u taagan inuu xal u helo khilaafaadka iyo dhibaatooyinka markasta taagan iyo maxkamadaha dadkan taagan ee ka cabanaya furniin iyo galatag casaawuna waa xubin yar oo kamida oo lagu barto un dugsiga laakiin uu ka ballaaran yahay waan gartay naday marka dadku waxay isweydiinayaan soomaali baynu nahay dhaqan baa jira la yidhaahdo gabadha markaad guursanayso beenna kusoo xerogeli runna ku dhaq oo inkastoo dhaqan casri jaahiliyo laga soo gudbay uu ahaa haddana waxaad moodaa weli alaan markay gabadha iyo wiilku is aroosayaan in inanku aanu xogtiisa iyo sirtiisa dhabtaa gabadha uunu la wadaagin iyadoo jiraan caqabado dhinaca faamiliga kaga xidhiidhsan waxaa lagaba inanka reerkoodiina ku adkeeyaan war gabadha iska ilaali inantaa intaa in leeg lagu soo yidhaahdo naa ninku waxaan ha kuu sameeyo guriga ha kuu qurxiyo alaab noocana ha kuu dhigo dahab ha kuu iibiyo kheyrkaa kuu sameeyo ha kuu sameeyo challengeskaa bulshada ka dhex jira muxuu ka tarayaa qoyskaab wiilkaiyo gabadha doonaya inay is aroosaan ciidla nuuray walaalo sababtii loo aasaasay qoyskaaba waxay ahayd arrimaha aad sheegayso in xal loo helo sababtaa walaalo diinteena suuban allah subxaana watacaala markuu dadka muuminiintaa sheegay inaan been laysku sheegin oo la iskhiyaamin buu sheegay waxyaabaha broblemka inoogu wacan ee reerahan u burburayaan waa bilowgan beenta laysku soo sheegayo haddaba si beentaa si looga waantoobo oo loo helo meel maxay ahayde tababar lagu qaato oo qofku maxday aqoon qoyseed uu helo si uu u ogaado inay waxan beentan iyo gabadh been baa lagu soo xerogelayaayo nininaati celna maaha nabadna maaha waxaasada meel lagaga saara in la helo awadeed ayaan walal qoyskaabu sameynay waxaa jooga dad khubro ah oo psychology ka dhigtay oo maxay waxaa jooga dhaqanyaqaankeeni baa joogay gabyaagahaas xafiisadaha waxaa bixiya maxay macalin sheekhyada magaalada ugu waaweyn ayaan bixiya si waxaas dhan looga baxo oo diinteena iyo dhaqankeena suuban loo helo qofka raba inuu nolol qoyseed sameeyo oo wanaagsan waa inuu horta ka soo faramadnaada dhaqanka wishiisun oo dhan su-aasha kale aan doonayna daa idin ku weydiiyo maadaama ood arrimahan guurka dhex gashteen oo ad iminka muddo soo waday dugsigan waxaa jira gabadh kastaa waxay leedahay hooyo intii ka dhimatayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye inan kastaana wuxuu leeyahay hooyo inan kastaa inay hooyadeed jeceshahay inan kastaana inuu hooyadii jecel yahay laakiin waxaa jira isfaham la-aan dhex taagan inanta iyo sadohda oo soomaalida ku badan guryaha badankoodana waxaa la sheegay isfaham la-aantaas inay maaragtay iyagana burbur ku keento oo ay qoysaska qaar ay dhib geliso hooyo kasta ilmaheeda waxay la jeceshay wanaag inan kastana hooyadeed waxay la jeceshay wanaag halkan ay inanta iyo sadohdu iska fahmi waayaan iyada ma baadheenadaay walaalo ilaahay jannada ha ku geeyo ilaahay baan kuu baryaa liibaan qoyska waxyaabaha aan keeno waxaa kamid a waxaa yidhahda hooyooyin maamooyin baa yimaadaan kusoo casuuna maamooyinka waxaa laga keena carqaladaasi waxa keena sababtana waxa weeyaan walaalo inantu maalinta la guursado oo ogaata hooyadihii inaanay waxba ka xumaynahayn hadday xataa si kasoo xumaysa ina inankeeda inuu yahay iyana ay ka dhigatay islaantana inay tahay hooyadeed wax kasta way hagaaglahayd inanta iyo inanka kol dadka caynka ka dhexeeya inta uu leeyahay ayay faamiliga oo dhan xiriirkooda noqda haddii inantu inankan jeceshahay boqolkiiba sagaashan inankuna aan inanta marka hore been kusoo xerogelin haddii marka hore inanta been kusoo xerogelin kadib marka hore hooyada ha jeclaata ma jeclaanayso haddii marka hore system wanaagsan la maray runta laisku soo xerogeliyey dhexdooda uu kalgacal fara badan fara badan ka dhex dhismay ilaahay markasta la wada caabudayo xaqa ninkan kugu leeyahay xaqa sawjada kugu leedahay ba la ilaalinayo maamadana waa la iska ilaalinaya waayo waxay garowsanaysaa ninkan ay jeceshahayna dhashay laakiin haddana inan ka jacaylba anuu helin ee aaminsantahay inuu ninkeedii u yahay kaliyaasoo hooyadana xillada islaantana maxay ahayd laakiin mushkiladda waxay ku jirtaa dadka dumarka ha rabaysaan oo beenayay kusan faragelinin khiyaamanahay ku samayn iyagana marka hore ay isguursanayeen waxba umay degsaneen way yartay lamaanaynta isguursan markay guriga tageen yidhi waryaa nolosheena seena maamula in shaqada iyo bug soo qaatay noloshooda qodobaysanani jiraan deetna qofkiiyo digtooni qabay aqoon qoysyada oo aanu haysanin wixida isagu biray wixida caqabad u noqonaya markaas wuxuu kaga bixi karaa aniga qoyskaab ahaan iyo dee markaan baanay xal waxaan uga helnay horta intaanu qofku reerba aanu gelin inuu reerkana uu u tagayo horta marka hore sii fahmiyo inuu inankuna fahamsiiyo haddii xataa carqalad yara dhex timaado inanku isagaa waxaa la idhahda walaali waa hooyaday cid kale ma jirto adigna xaaskaydii baata uu labadooda isku soo jeedo uu dhexxaadna noqdo isagu oo aanu isaga laftarkiisa haddii carqalad timaado aanu ama hooyadii raacin ama aanu gabadhiisa raacin ee uu dhexdhexaad noqdo sidoo kale waxaa saman kartaa walaala haddaan maanta doono inaan qof isjeclaysiiyo ilaahay caqliguu isiiyo awoodiisa waan isjeclaysiin karaa way samayn karaan inantu inantu sadexdooda ay isjeclaysiiso sadexdana inanta inay soo dhawaysto inanteeda ka dhigato way awoodaa ee dadku awoodahoodii bay xifdinayaan wejiga xun baa la eegaya wejiga wanaagsan baa la xidaya waxaan leeyahay wejiga wanaagsan sira oo waan gartay aad iyo aad baad umahadsantay nada yuusuf aad iyo aad baan kuuga mahadnaqay saara cilmi radiga dhan يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا خيامنا ونلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح haatannaha waa qaybtii heesaaga iyo halabuurka waana qaybtii labaad ee waraysigii fanaanada sahre axmed maxamuud sahre halgan sahray toddobaadkii hore waxaad nooga warantay sidii aad fanka ku soo gashay bal hadda adu halkii nooga sii wada ee waxaad noogu bilowdaa habeenkan caawa ah hees aada u macaan oo la idhaahdo deeq ee waxaad ii sheegtay heestaasi inay ka mid ahayd albankii aada la duubtay allaha u naxariista ee axmed gacayto yuusuf kun sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii marka bal heestaasi luuqdeedii noogu bilow deeq aragtidaadii daymada jaleecada indhaha ku dogsad
ya salaam sahra markaa halkii baynu hore uga sii soconaynaa albankaasi markii aad soo saarteen kun sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii dagaalaa ka dhacay magaalada hargeysa oo aad ku sugnayd fankiima horead usii waday mise dee waa qaxdoo magaaladaad dhinaca ka gasho dadkii duurka u yaacay baad ka mid ahay saare horta anu fanka waan waan jecelahay marka waxay ahayd meeshii keliya ee aan geedeebla ka bilaabay heesihii waan gartay marka halkaasaan ayaan ayaa fanka mabaan ka tegin sidii un baa lagu jiraa waan gartay marka markii aad ku biirtay ururka s n m miyaad heesi jirtay mise shaqooyin kale aad u qaabilsanayd markaan uana ku biiray markii hore hal hees baan duubaa laa raxme uu sameeyey ismaan askari markaan duubayna waxaan arkay in loo baahanya inan baan ku yidhi sida wax loo dhe walaali bar aan ku caawiye dadkaa ku batay oo maalin diyaaradu ay rufaysay geed deed lamacaa shicibkii macaa dad badan kuwala aan ku caawiya ma ii bari kartaa sida wax loo sameeyo suud haa adu wuu ii tusay dee markii dambeyaaba meeshii dhakhtarad noqdayba xariifad baaba noqday marka waxaad caawin jirtay dadka dhaawacma dhakhaatiirta haa dhakhaatiirtan caawin jiray allah naxariistay dhakhtarkii aan inta badan caawiyey saleebaan guri barwaaqay ilahay naxariistay allah wuu dhintay maamalisa saare intaan kuwa hadlay dadka baa allah naxariistin baan lee malaanan baa ka hadhay soomaaliduba hadda saasay u badato waxaa la yidhi tobankii qof ee lasoo hadal qaadaba waxaa la yidhi lix ama sideed qiyaastii waxa la raaciyay allah u naxariisto dadkiiba marka intoodii badneed oo dhimatay inta noolna ilaahay maaragtay toobadda iyo ha ku sugo khaatumadana khayr ha inoogu khatimo insha allah dabeedna dagaalkii berberadee dhaawacan leeyey berberaan dabadeedna riwaayad ka dhignay markaa waan gartay markii ugu horreysay goob xoo ka dhigno waan gartay ee marka dhinaca kale een aynu eegno marka kadib waad dhooftay wax yar kadib ayaad waddanka ka dhooftay yurub baa tagtay socdaalkii yurub sahraaj dadku waxay in aad isku weydiinayaan qof dhalinyaro ah oo iskuul dhiganayo fanka ku biiro haddana qaxay haddana jabhad raacay haddana maxaan ku dhahdaa qurbo tegey noloshiisa isbebeddelkaa faraha badan le ee ku jira siduu ula jaan qaada saare horta waxaan waxaan dhoofay koob iyo sagaashankii bishii sideedaad shanteedii baan ka dhoofay dal xageed u dhowr dhooftay bilood bay Somaliland jirtay waxaan tegey dalka Switzerland baan tegey markii dambena Faransiiskaan galay waan gartay ana iga kaxeeyey waxa i dhoofiyey alla hadaayey maxay ahaydeen hadraawi hadraawi iyo cabdiqayshiya iyo gaariya allaha u naxariis faransiiska markaan imi si laba bilood iyo toddoba iyo labaatan ishii bacdi sharci baa dhigsi waan gartay marka waxaan waxaan u ogahay faransiisku inay yihiin dee dadkii soo dhaweeyay saaniskiisii marka waddan kaloo dhan afkiisa baranaya kani siiyey baaban dee ayaan idhi tan waa inaan barto sahre halgan aad baad u mahadsan tahay qaybta labaad ee waraysigeenan caawana halkaasi ayaanu ku joojinaynaa intaaynu toddobaadka dambe kulmaynana adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan idinku dhaafo heesta aad qaado inan yahow daraadda ah anfacadii ka go-an waha waxa weeyaan heestii ila qaadi jira allah naxariista axmed gacayke waxa codkan sameeyey cabdinaafi macalin caydiid midhaha iyo laxan midhahana waxa iska leh cismaan cumar cambuurna layraa john
waa hagaag barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasina kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka